madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa soo gebagabeeyey safar shaqo uu ku joogay dalka kenya halkaasi uu kulan kula yeeshay dhigiisa dalka kenya mudane william ruuto labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labageesoodka ee soomaaliya iyo kenya arrimaha amniga gobolka geeska afrika iyo iskaashiga dhinacyada amniga iyo horumarinta ganacsiga kulanka labada madaxweyne ayaa waxaa ka soo baxay arrimo ay ka mid yihiin xoojinta iskaashiga ah amniga iyo howlgalka taageerada iyo xasiloonida midowda afrika ee soomaaliya kaas oo bilaabanaya janaayo labada kun shan iyo labaatan kor u qaadista xiriirka ganacsi iyo maalgashi ee labada dal iyaga oo hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay fududeynta dhaqdhaqaaqyada badeecadaha iyo adeegyada iskaashiga iyo wada shaqeynta labada dal ee arrimaha gobolka iyagoo ka faa-iideysanaya madalada ururada gobolka adkeynta taageerada beesha caalamka ee dhismaha awoodda ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed iyo in soomaaliya lagu taageero matalaadeeda golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadaha labada kun shan iyo labaatan labada kun lix iyo labaatan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa uga mahad celiyey madaxweyne william ruuto iyo shacabka kenya soo dhoweynta diiran ee ay u sameeyeen isaga iyo wafdigiisa